بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله ويدفن في لحد مستقبل القبلة waxaan ku jirnaa maa yatacallaqu biاljanaa'iz wuxuu yidhi wayudfanu meydka waa la aasayaa fii laxdin laxdi ayaa lagu aasayaa mustaqbila alqiblati xaaluu yahay mid qiblada u jeeda wayudfanu fii laxdin allaxdu waa almayn waa iilasho laxdigana waxaa la yidhaahdaa qabriga markii la qodo in labada jiha ee qabriga mid ka mid ah hoostiisa la jeexo halkaasna meydka loogu talagalo in la dhigo waxaa la yidhahdaa laxdi shaqiguna waxa waaye qabriga in laga jeexo dhex bartamaha markii godka la qodo waxaa jirta soo maahan meel loo diyaariyo qofka meyidka oo asiga la ego la dhigo oo dhinaca loo dhigayo jeexaasi dhinaca loo dhigayo dhex bartamaha haddii laga jeexo waa shaqi haddii gees laga jeexana waa laxdi ashaqu wallaxd labaduba waa jaa-isaani waa laba bannaan laakiin mar walba waxaa la fiirinayaa haddii laxdigu suuragal yahay laxdigu mar walba suuragal ma aha mararka qaar waxaa jira laxdigu uu dhibaato keenayo sida maalan dhulku hadduu yahay dhul jilicsan waxaa laga yaabaa laxdi haddii la sameeyo oo godka dhinac loo loo jeexo inuu kusoo dumo dhulku markuu yahay dhul jilcan shaqigaa fiican hadduu yahay dhulku dhul adag oo arrintaa aan looga baqaynin laxdigaa fadli badan walidaalika sheikhu raximahullah halkan wuxuu uga hadlay labada midda fadliga badan hadday suuragal tahay waa hadday suuragal tahay wa yudfanu fii laxdin muusan sheegin shaqi alimaamu nawowi raximahullah wuxuu yidhahda fi lmajmuuc أجمع العلماء على أن الدفن في اللحد والشق جائزان أجمع العلماء علماء وحيسكوا وافقين على أن الدفن في اللحد والشق إلا آصه أو ميت كاللغو آصه في اللحد والشق لحد الشق لبضبة جائزان إني بناي هنا إسكوا وافقين لكن إن كانت الأرض صلبةً laakiin arladu haddii ay tahay mid adag laa yanhaaru turaabuhaa ciiddeedu aysan daadanaynin fallaxdu afdalu laxdigaa fadli badan haddii arladu ay tahay salba yacni arlo adag laa yanhaaru turaabuhaa ciiddeeduna aysan hoobanayn uusan soo dumayn macna fallaxdu afdalu laxdigaa fadli badan limaa sabaqa wixii hormaray darteedoo min aladilati adilaa adilo marka hore usoo sheegay adilada tusinaysa laxdiga inuu fadli badan yahana waxaa ka mid a qowlu nabiyi calayhi salaatu wasalaam allaxdu lana washaqu ligayrina laxdiga annaga iska leh haddii aan nahay ummat alislaam walaxdu washaqu ligayrina shaqigana waxaa iska leh dadkaan annaga ahayn xadiidkaasi wuxuu tusinayaa calaa afdaliyati laxd laxdiga inuu ka fadli badan yahay shaqiguu tusinaya wa in kaanat rakhwatan arladu wuxuu yidhi hadday adag jilcan tahay rakhwa waa jileec arladu hadday tahay mid jilicsan tanhaaru oo ciiddeedu ay hoobanayso daadanayso fashaqu afdalu shaqigaa markaa fadli badan maxaa yeeley shaqigaa nabadgelyo badan sidaa darteed shaqigaa la samaynayaa oo godka dhexbartamaha looga jeexayaa meydka marka labaduba waa bannaan yihiin laakiin haddii arladu adag tahay yaa fadli badan labadooda laxdigaa fadli badan mustaqbila alqiblati xaaluu yahay mid qiblada u jeeda meydka xaaluu yahay mid qiblada u jeeda yacni wuxuu leeyahay laxdiga markii meydka la dhigo ama iilka la dhigo waxaa loo jeedinayaa jihada qiblada alimaam ibnu xasm raximahullah wuxuu yidhi fi lmuxallaa ويجعل الميت في في قبره على جنبه اليمين ويجعل الميت ميتك وحا لا يلي يبو في قبره قبره سدحدي على جنبه اليمين دنيعي سمدك أي الله دقيا wa wajhuhu wejigiisuna qubaalatu lqibla wuxuuna ahaanayaa mid qiblada qaabishan wejigiisa xagga qiblada la qaabilinaya wa ra'suhu wa rijlaahu madaxiisa iyo labadiisa lugood ilaa yamiini alqibla waxay ahaanayaan midigta qiblada wa yasaarihaa iyo bidixda qiblada madaxiisa iyo lugihiisa midigta iyo bidixda qiblada ayaa loo jeedinaya macnuhu haddii madaxa u jeedo midigta qiblada lugaha xaggay u jeedaan markaa bidixda qiblada laakiin waxaa la qaabishiinayaa wejigiisa xagga qiblada markaasuu yidhi calaa haada jaraa ahlu lislaam calaa haada jaraa camalu ahli lislaam camalaa ku jirta calaa haada jaraa camalu ahli lislaam min cahdi rasuuli illaah sala allahu calayhi wasalama ilaa yowmina sidaa ayay ku socotay buu yidhi camalka muslimiinta laga soo bilaabo zamankii nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaa maanta yacni sidaasay ahaayeen oo markii meydka ay aasayaan waxay u jeedin jireen jihada qiblada ilaa yowmina wahaakada kullu maqbaratin calaa dahri اlardi waana sidaas buu yidhi maqbaro walba oo dhulka ka sarraysa yacni qubuur walba oo ku taalla carriga muslimiinta lagu aaso waa sida oo qaabkaasaa loo aasaa oo meydka waxaa loo jeedinayaa jihada qiblada waa camalu lmuslimiin min zamani الnabiy salى اllahu عalayh wasalam ilaa hadihi اlazmina wayusalu min qibali ra'sihi birifqin sheikhu wuxuu yihi raximah اllah wayusalu ay wayudkhalu waa la gelinayaa meydka waxaa la gelinay qabriga waxaa laga gelinayaa min qibali ra'sihi xagga madaxiisa birifqin si tartiiba iyadoo loo gelinayo macnaheedu waxaa waaye meydka markii qabriga la gelinaayo waxaa laga soo gelinayaa jihada lugihiisa la dhigi lahaa maaha jihada madaxa meelna madaxa la dhigaya meelna lugihiisa ku aadaya jihada lugihiisa ku aadayaa laga soo gelinayaa ayadoo madaxiisa lasoo hormarinayo markii saa qabriga marka hore loo soo geliyo kadib horaa loo soo kaxaynaya waxaa lasoo dhigayaa meeshii madaxa loogu talagalay luguhiina mooshooday dhacayaan laakiin min qibali rijlayn ayaa laga soo gelinaya madaxiisana lasoo hormarinaya arrintan waxaa u daliila xadiid cabdillaahi bni yaziid alkhatmi radia allahu canhu cabdullahi bni yaziid nin la yidhaa alxaaris qabri meydkiisa ayuu qabri geliyey wuxuuna ka geliyey min qibali rijlay alqabr dhinaca labada lugood ee yacni qofka meesha qabriga uga aadayeenoo loogu talagalay jihadaasuu ka soo geliyey wa qaala hada min asunna wuxuuna yidhi arrintan sunnaday ka mid tahay in jihadan laga soo geliyo oo dhankaa labada lugood la dhigayo laga soo geliyo waa min asunna saxaabiga hadduu yidhahdo min asunna muxuu ula jeedaa sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam waa sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam kalaamka shiikhe ah min qibali ra'sihi macnihiisuma waxaa waaye madaxiisa meesha uu dhacayo ayaa laga soo gelinaa miyuu ka wadaa mase wuxuu ka wadaa madaxiisaa la hormarinayaa xagga gelinta madaxiisaa la hormarinaya laakiin waxaa laga soo gelinayaa min qibali rijlayhi mowdica labada lugood la dhigi lahaa ayaa laga soo gelinaya qofka meyidka ah meel waxaa loogu talagalaa inuu madaxiisa dhaco meelna waxaa loogu talagalay in lugihiisa la dhigo soo maa jihada lugihiisa la dhigayo ayaa meydka laga soo gelinaya markii laga soo geliya jihadaas hore miyaa laga dhigaya hore laga dhigi maayo waa lasoo qaadaya waxaa loo yani la keenayaa mawdicii madaxa loogu talagalay laguhana mawdicooday dhacayaan birifqin si rifqi ku jiro degdeg lama rabo in si xooga loo qaadan lama rabo maxaa yeele haddaan si rifqiya loo soo gelin waxaa laga yaabaa kafantu inay ka dhacdo ama uun si wax noqdo ama meydku ka fakadaa suuragala si rifqi ku jiro oo tartiibaha lagu soo gelinaya wa yaquulu aladii yulxiduhu wuxuuna leeyahay midka laxdiga dhigaya oo iilka dhigaya meydka wuxuu leeyahay bismi illaah wa calaa millati rasuuli illaah sala allahu calayhi wasalam sidaasuu meydka iilka ku dhigaya markuu meydka iilka dhigaayo qofka meydka dhigaya wuxuu leeyahay bismi illaah wa calaa millati rasuuli illaah calayhi salaatu wasalaam arrintan sheikha uu sheegana waa axaadiid saxiixa ku timid in lagu dhigaayo bismi illaah calaa millati rasuuli illaah sala allahu calayh wasalam xadiid ibni cumar radi allahu canhu ayaa ka mid ah oo ibni cumar wuxuu yidhaahday ana nabiya sal alla ly slam kaana idaa adkhala almayit alqabr hadduu meydka qabriga geliyo wa fii riwaayatin idaa wudica almayitu fii laxdihi haddii meydka iilkiisa la dhigo qaala nebigu wuxuu dhihi jira calayhi salaatu wasalaam bismi illaah wbillaah wcalaa millati rasuuli illaah wa fii riwaayatin wacalaa sunnati rasuuli illaah sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam macnaheedu waxa waaye waxaan meydkan iilka dhigayaa anigoo kaashanaya magaca allah subxaanahu wa tacaala waxaana ku dhigayaa calaa millati rasuuli illaah sala allahu alay wasalam millada iyo diinta nebiga calayhi salaatu wasalaam wayudjacu waxaana la seexinayaa fi lqabri qabriga bacda an yucamaqa markii qabriga la dheereeyo kadib qaamatan joog ahaan wa bastatan iyo fidinba joog iyo fidinba markii qabriga la dheereeyo oo hoos loo qodo kadib ayaa la dhigayaa meydka oo la seexinayaa ilkiisa la dhigaya sheikhu raximahullah halkan wuxuu yidhi an yucamaqa qaamatan wa bastatan imaamu nawowi raximahullah mas'aladii hore oo ku saabsanayd yacni madaxa in meydka loo hormarinayo wuxuu yidhahdee waa madhabkeenna inay sunno tahay masaladii hore oo ku saabsanayd in xagga lugaha laga soo gelinayo laakiin mas'aladan dambe oo ah wa yudjacu fi lqabri bacda an yucamaqa qaamatan wa bastatan waxaa u daliila imaamu nawowina uu daliishaday fi lmajmuuc waana xadiid saxiixa xadiid hishaam ibna camaar ibna caamir radia allahu canhu hishaam bni caamir wuxuu yidhi lamaa kaana yowma uxudin usiiba man usiiba min almuslimiin markay ahayd maalinka uxud waxaa la asiibay qofkii la asiibay muslimiinta ka mida wa asaaba annaasa dadkana waxaa asiibay buu yidhi jaraaxaatun dhaawacyo dhaawacyo badana gaadhin faqulnaa waxaan idhi yaa rasuula allah alxafru calayna likulli insaanin shadiid inaan qodno oo qof walba qabri gooniya loo qodo rasuulka ilaahayo waa nugu adag tahay maxaa yeelay wayna daallan yihiin dhaawacyo fara badanna way jiraan saxaabada ridwaanullaahi calayhim cadadka maalinka ka dhintana cadad badan uu ahaa oo toddobaatan qof oo saxaabada ka mid ah la dilay qof walba marka inaan qabri gooniya u qodno rasuulka ilaahayo waa nugu culus tahay bay yidhahdeen alxafru calayna likulli insaanin shadiid fakayfa taraa fakayfa ta'murunaa sideenna amraysaa rasuulka ilaahay maxaan samaynaa faqaala wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam uxfuruu uxfuruu qoda qubuurta ha la qodo wa awsicuu ballaariya wa acmiquu kuna xeel dheeraada oo hoos aada ha loo qodo wa axsinuu wanaajiya oo si fiican qubuurta ha loo hagaajiyo wadfinuu aasa alnayni whalaaa laba iyo saddex waxaad ku aastaan fi lqabri hal qabri ku aasa laba laba iyo saddex saddex hal qabri ha loo geliyo waqadimuu akarahum qur'aanan waxaadna hormarisaan kuwooda ugu badan xagga qur'aanka kuwooda qur'aanka ugu aqoonta badan ha lagu hormariyo qabriga shaahidka waxa waaye nebiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu amray inay qubuurti qodaan waasiciyaan hoosna ugu fogaadaan wa acmiquu waa miduu hadda sheiku halkan leeyahay bacda an yucamaqa qaamatan wa bastatan joogga iyo bastatan fidinta macnaha qofka markuu qabriga dhex istaago waxaa la rabaa jooggiisa inuu qabriga dhan yahay oo gacanta hadduu taago markuu jooggiisu istaago kadib ayuu haddana gacanta taagaya gacanta markuu taago waxaa la rabaa gacantiisa inaysan qabriga ka baxaynin macnaa waa in hoos aada loogu fogaado way ma sunna mase waa waajib atacmiiq culammadu waa isku khilaafeen mu'alifka raximahullah iyo guud ahaanba ashaaficiya waxay qabaan inay tahay sunna waxay leeyihin altacmiiq waa sunna culammada qaarna waxay yidhaahdeen waa waajib sheikhu اlalbani raximah اllah fii axkaami اljanaa'iz wuxuu leeyahay waa waajib xadiidkan u daliishaday inay waajib tahay xadiid hishaam ibni caamir wajhu listidlaal fi lxadiidna waxa waaye amarka amaraa ku jira oo nebigu calayi slat slam wuxuu le waacmiqu walamru fi lasli yadullu cala alwujuub asal ahaan amarku wuxuu tusinayaa wujuub saas darteed waxay yidhahdeen waa waajib in lagu fogaado qabriga oo aada hoos loogu dheeraado xigmo weynna waa ay ku jirtaa oo qabriga qodaalkiisa haddii meelo soko la keeno ama aan aada loogu xeel dheeraan waxaa laga yaabaa daadad markay yimaadaan in daadadkaasi qabriga ay dumiyaan oo meydkii bannaanka uu soo dhaco waana dhacdaa meelaha qaar aan aada loogu fogaanin qubuurta qodideeda ama xayawaanaadka iyo duurjoogtu bahallada duurjoogta ay inta fagaan qofkii meydka ahaa ay meydkiisa soo saaraan oy cunaan ayadana waa mafsado ka dhalanaysa haddaanan aada iyo aada hoos loogu qodin qabriga oon aada loo fogeyn saa darteed nebiga caleyh isalaatu wasalaam wuxuu amray in hoos loogu dheeraado qodidda qabriga la qodaayo wa yusataxu lqabru qabrigana waa la simaya macnaha dhulkaa lala simaya atastiix waxay ka soo horjeedaa attasniim atastiix bimacnaa waa fidin wey qabriga waa la fidinayaa ciiddiisa oo kor loo qaadi maayo atasniimna waxa waaye in loo yeelo sinaam sinaamtu waa maxay kurus oo kale macnaha waa in loo yeelo tuur loo yeelo macnaheedu waxa waaye in xoogaa kor loo qaado waa sida hadda inta badan qubuurta la sameeyo oo aan qabriga gebi ahaantii dhulka aan lala simin sida saxiixaana waa an yusannama ee ma ahan an yusataxa sunnada waxa waaye in qabriga xoogaa wax yar kor loo qaado maaha in dhulka lala simo maaha in la fidiyo ciiddiisa ee waxa waye ciiddiisa in xoogaa kor loo qaado axaadiidta qaarna waxaa ku aro soo aroortay qadra shibrin taaka in la eg in dhulka kor looga qaaday waana sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam sufyaan tamaar waxaa laga sheegay inuu yidhi ra'aytu qabra nabiyi sala allahu calayhi wasalam wa abi bakrin wa cumara musannaman waxaan arkay qabriga nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo abu bakar iyo cumar musannaman asigoo ah musannam oo kor u qaadan xoogaa kor u qaadis dheerna maahan oo aada kor loogu qaadi maayo laakiin waxaa la rabaa in kor loo qaado qadar lagu fahmi karo inuu yahay qabri si aan loogu istaagin ama aan loogu dul fadhiisan in la fahmi karo inay qabri tahay walaa yubnaa calayhi qabriga dushiisana wax lagama dhiso walaa yujasas jasna lama mariyo jasku waa nuuriyadoo kale in jas la mariyo ama la nuuriyadeeyo la caddeeyo la dhiso midna ma bannaana waa xaaraam lixadiidi jaabir bni cabdillaah radia allaahu canhu qaala nahaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam an yujasasa alqabr nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu reebay in qabriga jas la mariyo wa an yuqcada calayhi iyo in qabriga lagu fadhiisto wa an yubnaa calayhi iyo qabriga dushiisa in wax laga dhiso saddexduba nebigu waa reebay calayhi salaatu wasalaam nahyiguna waa nahyu taxriim xadiidkana waxaa wariyey alimaamu muslim raximah llah xadiis jaabir wuxuu ku jiraa fii saxiixi muslim saddexda arrima nebigu reebay calayhi salaatu wasalaam laba ka mid ah ayuu sheikhu halkan ku sheegay labadaasi waa maxay walaa yubnaa calayhi walaa yujasas labadu waxay ku jiraan xadiidi jaabir oo nebigu waa reebay calayhi salaatu wasalaam ma bannaana qubuurta dusheeda in wax laga dhiso walaa ba'sa bilbukaa'i wax dhibaataa ma lahan buu yidhi bilbukaa'i ooyinta cala almayiti meyidka loo ooynayo meyidka in loo ooyo wax dhibaataa ma lahan min gayri nawxin walaa shaqi jaybin niyaaxa la'aan iyo jeebjeexid la'aan meydka in loo ooyo ayadoo niyaaxo la samaynayn niyaaxadu waxa waaye in la tiriyo ammaanada qofkii meyidka ahaa shallaytana la muujiyo oo qofku yidhahdo ba'aya hogaya iyo wixii la mida waxaa la yidhahdaa niyaaxa walaa shaqi jaybin iyo jeeb jeexintii la-aantii haddaanan jeeb la jeexin niyaaxana aan la samaynin wax dhiba ma lahan in meydka loo ooyo walaa shaqi jaybin jeeb jeexidiisa muxuu ka wadaa aljayb waa meesha madaxa laga geliyo shaatiga ama qamiiska ama maro walbo lo- yacni loogu talagalay in madaxa laga geliyo halkaas marada ay ka furan tahay ayuu ku ayuu ku dhagayaa markaasuu jarayaa maradii waa la jeexjeexayaa markay musiiba dhacdo dadka qaaraa sidaa sameeya arrintaasina gaar ahaan waxaa u badan dumarka ayagaa u badan waxa niyaaxada sameeya nabiga calayhi salaatu wasalaamna waa reeb axaadiid fara badana ku soo aroorta waa min acmaali ljaahiliya niyaaxadu laysa mina man daraba alkhuduud wa shaqa aljuyuub wa dacaa bidacwa aljaahiliya nagama mid ahan buu yidhi nebigu sala allahu calayh wasalam xadiid abi muusa alashcari wuxuu yidhi ina rasuula allahi sala allahu calayh wasalama beri'a min alsaaliqati walxaaliqati washaaqa nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka beri noqday min asaaliqa midda codkeeda kor u qaadaysa cinda almusiiba iyo midda tinteeda xiiraysa iyo midda dharka jeexjeexaysa saddexdaba nebiga calayhi salaatu wasalaam waa ka beri noqday arrintaasina waa min alkabaa'ir niyaaxadu waa min kabaa'ir dunuub dunuubta waa weynay ka mid tahay niyaaxadu waa muxarama laakiin qofka inuu ooyo oo meydkii u ooyo biduuni niyaaxatin waa jaa-iso waa bannaan tahay ina alcayna tadmac wa ina alqalba yaxzan walaa naquulu ila maa yurdii rabbana saasuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu dhintay wiilkiisa ibraahim ishu waa ilmaynaysaa qalbiguna waa murugoonaya marka damcu lcayn waa jaa-is qofka haddii geeri ay gasho ama dad eheladiisa ka mida ay dhintaan laakiin ilintaasi iyo ooyintaasi waa inaysan wadan niyaaxo waa inaysan wadan wa yucazaa ahluhu ehelkiisana waa loo tacsiyeynayaa ilaa alaaati ayaamin ilaa muddo saddex maalmooda min dafnihi oo laga soo bilaabaya aaskiisa wa yucazaa ahluhu ay ahlu lmayit mayidka ehelkiisa waa loo tacsiyeynayaa ilaa alaaati ayaamin ilaa muddo saddex maalmooda oo ka soo bilaabmaysa min dafnihi aasidda meydka meydka eheladiisa in loo tacsiyeeyo waa mashruuc laakiin tacsiyada macnaheedu ma aha waxaa hadda soomaalidu tacsiyada yidhaahdaan tacsiyada hadda ay dadku tacsiye u yaqaanaan waa xowlo la gowraca iyo sab la iskugu yimaad taasina sharci maaha waana shay muxarama waana bidca fi ddiin nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisana ma sameen axibbo fara badan iyo dad fara badan oo nebigu jecel yahay calayhi salaatu wasalaam ayaa dhinteen fii xayaatihi mana dhihin rasuulka calayhi salaatu wasalaam xoolaha loo gowraco laakiin tacsiyada sharciga ah waxa waaye qofka musiibadu ay ku dhacday oo laga dhintay in loogu tacsiyeeyo tacsiyadii nebiga calayhi salaatu wasalaam ugu tacsiyeyn jiray dadka musiibada ay ku dhacdo sida midda ugu tacsiyeeyey gabadhiisa markuu cunugeedu ka dhimanayo oo wuxuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ina lilaahi maa akhad walahu maa acطaa wa kullu shayin cindahu biajalin musama faltasbir waltaxtasib idan qofkii musiiba ku dhacdo waxaad ugu tacsiyeynaysaa tacsiyada mashruuca shardina ma ahan in la kulmo meel la yskugu yimaad oo saxaabada qaar waxay yidhaahdeen alijtimaac waxaan ku tirin jirnay min anniyaaxa inay ka mid tahay in loo kulmo oo kulamo loo samaysto qofkii ama dadkii musiibada ku dhacdo la yidhaha waa loo tacsiyenaya waa la yskugu tegayaa waxaan ku tiri jirnay buu yidhi inay niyaaxada ka mid tahay niyaaxa waa soo marna sooma inay muxaram tahay niyaaxadaan ku tiri jirnay buu yidhi haddii marka qofkaasi musiibada ay ku dhacday aad telefoon uga tacsiyeyso iyo haddii markaasoo kale aad gurigiisa kusoo siyaarato u tacsiyeydo intaba waa kuu bannaan tahay iyo haddii meel aad kulan kulanto laakiin maalin laysku imaanayo maxduuda kooban cunno la samaysanayo xaflado la qabanayo taasi laysa min diin illaah diinta ilaahay kama mid ahan salya raadna kuma lahan tacsiyada marka sheikha uu leeyahay waa loo tacsiyeynayaa miduu ka wadaa waa midda sharciga ee xadiidkaasi uu saldhigga u yahay iyo axaadiidka la midka ah ina lilaahi maa akhad iyo wixii la mid in loogu tacsiyeyo oo la yidhahdo sabar ixtisaabo ilaa alaaati ayaamin shiikhu wuxuu ku qayday tacsiyadu wakhtigeeda inuu yahay saddex maalmood lagana soo bilaabayo min yowmi dafni maalinkii la aasay meydka oo wuxuu leeyahy waxaa loo tacsiyeynayaa ahlulmayit muddo saddex maalmoodah oo ka soo bilaabmaysa maalinkii la aasay meydka hadalka mafhuumkiisu waxa waaye saddex maalin wixii ka badan tacsiya ma jirto muddada saddex maalmood oo wixii ka badan tacsiye ma jirto haddii saddex maalin ay dhaafto laakiin in lagu qaydo alaaثata ayaam sawaab ma aha alimaamu اlalbani raximah اllah fi axkaami اljanaa'iz wuxuu yidhi walaa tuxadu اtacziyaةu bialaaثaةi ayaamin tacziyadu laguma xadeeyo saddex maalmood walaa tuxaddu atacziya tacziyada laguma xadeeyo bialaaثaةi ayaamin saddex maalmood laa yatajaawazu laa yata laa yatajaawazuhaa oo uusan dhaafayn bal mataa ra'a alfaa'idata fi tacziya bal markuu u arka buu yidhi ama uu arko faa'iido ku jirta fi tacziya ataa biha waa la imaanaya bal mataa ra'a alfaa'idata fi tacziya ataa biha markuu arko faa'iidada tacsiyada ama inay faa'iido ku jirto markuu u arko tacsiyada markaasuu la imaanaya oo qofka u tacsiyeynaya faqad habata canhu sala allahu calayhi wasalam waxaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ka sugnaaday annahu caza bacda halaaati inuu nabigu calayhi salaatu wasalaam tacsiyeeyey saddex maalin kadib fii xadiidi cabdillaahi bni jacfar waxay ku yimid arrinka uu ku sugan yahay xadiidka cabdillaahi bni jacfar radia allahu canh xadiid cabdillaahi bni jacfar waa xadiid tawiil oo dheer laakiin waxaa xadiidkaasi ku jirtay mowdica shaahidkeennuna uu yahay wuxuu yidhi cabdullaahi bnu jacfar uma amhala aala jacfarin alaaan uma amhala kadib nabiga calayhi salaatu wasalaam waa u kaadiyey aala jacfarin reer jacfar alaaan saddex maalmood ayuu u kaadiyey an ya'tiyahum inuu yimaad ayuu uga kaadiyey macnaa waa u sugay oo muddo saddex maalmooda uma imaan uma ataahum markaa kadib ayuu u yimid aala jacfar waa bacda alaaa saddexdii maalin kadib ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam u yimid reer jacfar fa qaala wuxuu yidhi laa tabkuu calaa akhii walaalkay ha u ooyina walaalkay bacda alyowmi maanta kadib maanta kadib walaalkay yaan loo ooyin markaa waxaa fii ghaswati mu'ta lagu dilay jacfar ibni abi aalib radia allahu canhu jacfar ibni abi aalib iyo nebiga calayhi salaatu wasalaamna waa walaalo waa ilmo adeer oo adeerkii abu aalibaa dhalay cali bni abi aalib uu la dhashay jacfar markii jacfar radia allaahu canhu lagu dilay fii ghaswati mu'ta asiga iyo zayd ibni xaaria iyo cabdullaahi bni rawaaxa oo iskaga dambeeyeen imaarada ghaswadaasi marka hore nebiga calayh isalaatu wasalaam zayd uu u dhiibay waa dardaarmuu nebigu wuxuu yidhi in qutila zaydun fa jacfar haddii zayd la dilo raayada ha qabto oo ha hogaamiya ciidanka jacfar wain qutila jacfar facabdullaahi bnu rawaaxa haddii jacfar la dilana cabdullahi bnu rawaaxa raayada ha qabto oo ha hogaamiyo sida nabiga calayh isalaatu wasalaam uu ugu tartiibiyey ayay u tartiibiyeen zaydaa la dilay radia allahu canh waxaa qabtay jacfar jacfaraa la dilay waxaa qabtay cabdullahi bnu rawaaxa cabdullahi bn rawaxa la dilay asna markaa kadib waxaa qabtay khaalid ibn lwaliid min hayri imratin ayadoo in loo dhiibin oo nebiga calayh isalaatu wasalaam uusan u magacaabin ilan xaaladay ku jireen in markaa kadib nabiga calayh salatu asalaam fariima loo soo farana lagama gaarin khaalid bin waliidaa qabtay radia allahu canh fafataxa allaahu calayh asiga ilaahay subxaanah wa tacala u furay qisadaas ayuu xadiidku ka hadlayay markii jacfar geeridiisa radia allaahu canhu la soo sheegay nabiga calayhi salaatu wasalaam aalu jacfar uma tegin ilaa bacda alaaati ayaam ilaa saddex maalin kadib mooyaane saddexdii maalin kadib markuu u tegay ayuu uga tacsiyey wuxuuna ku yidhi laa tabkuu calaa akhii bacda alyowm maanta kadib walaalkay ha u ooyina xadiidkan wuxuu tusinayaa in qofka loo tacsiyeyn karo bacda alaaati ayaamin saddex maalin kadib qowlka shiikha raximah ullah ee ah ilaa alaaati ayaamin taa waxay tusinaysaa inuusan sawaab ahayn qowlka shiikhu waa qowl marjuuxa sida raajixana waa sida cabdullahi bni jacfar xadiidkiisa uu tusiyey oo waxa weeye inaan xad lagu xadaynayn wakhti loo qaban maayo walaa yudfanu inaani labana lagu aasi maayo fii qabrin qabri ilaa lixaajatin ilaa xaaje iyo dan darteed mooyaane laba qof hal qabri lagu aasi maayo ilaa lixaajatin asalku waxa waye qof walba in qabri gooniya lagu aaso sidaasaa asala laba qofna hal qabri laiskugu keeni maayo ilaa lixaajatin xaajadaas waa sida dhacday oo kale yowma uxud oo saxaabada ridwaanullaahi calayhim awoodi waayeen meyd walba inay godgooniya u qodaan haddii marka sabab keenta ay jirto iyo xaaje iyo dan keenaysa markaasoo kale waa bannaan taha labalaba in loo aasiyo saddex saddex in hal qabri la iskugu geeyo waxay culamada qaar ku tusaaleeyeen sida inay dhacdo maalan xanuunno dadka baabi'iya oo dad fara badan ay u dhintaan haddii dadka dhintay ay bataan qof walbaa gooni qabriha loogu qodo in la yidhahdo mashaqo iyo culaysaa ku jira markaasoo kale xaajada iyo baahida waxay keenaysaa in laba laba loo aaso laakiin asalka waxa waye qof walba qabri gooni in lagu aaso asalkaasi ma sunna mase waa waajib bacdu ahlicilm waxay dhahan waa waajib asalkaasi waa waajib mana laga tegayo ilaa lixaajatin ilaa xaajo iyo dan darteed mooyaan si kale asalkaa looga tegi maayo wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi ajmaciin